الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabmaxi baabu lmasxi cala alkufayn rukhisa fi lwuduu likulli xaadiri yowma walaylata walilmusaafiri fii safari اlqasri ilى halaati maca layaaliha min alixdaaثi wain yashuka fi inqidaa'in gasla washartuhu اllubsu bطuhrin kamala yumkinu mashyu xaajati calayhima والستر للرجلين مع كعبيهما والفرض مسح, علو مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ويكتره الغسل للخف ومسح كرره مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال أو الاستنجاء تلويث فرج موجب استنجائي وسن بالأحجار ثم الماء يجزئ ماء أو ثلاثة, أو ثلاثة أحجار ينقي بها عينا وسن الإيتار ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا وحرموه بالفلا ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا ومن سها ضم عليه باليد ويستعيد وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي واعتمد اليسرى وثوبك احسرا شيئا فشيئا ساكتا مستترا ومن بقايا القول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالتمر labada baab waxaynu ka gaarno insha allahu tacaala cashirkeenu caawa ku saabsanaan doonaa baas baabka labadan baabina waxay un ka mid yihiin abwaabtii tahaarada baabulmasi cala alkhufayni wuxuu daba socdaa weysadii buu takmilo u yahay iyo wuduugii aynu soo marnay marka baabulmasxi baabkan wuxuu ku saabsan yahay in la masaxo cala alkhufayni khufaynka ama sokisyada qofku uu qabo asalka khufka ama khufaynka waxaa la yidhaahdaa wax kabaha laga hoos xiran jiray halka sokisyada ama sharabaadka aynu ka xiranno laakiin harag ka samaysnaan jiray asalkiisu saasuu ahaa haddana isagoo ama haraga ama shamaco sidii hore shabaha baa la helaa oo xiliyada qabowga ama dadka lugaha qabowgu ka hayo ay xirtaan ka adag baa waxaa la yidhaahdaa asalka khuf kan marada ka samaysan ee sokiskii ama sharaabaadka aynu niraaniyo iskaalama iskaalshaha isaga jawrab baa la yidhaahdaa axkaamtahaanna khufka iyo jawrabku isku mid weeye oo isku axkaam bay qaadanayaan marka dhowr masaluu ka hadlay mualifku oo axbaabulmasx cala alkhufeyne la xiriira masalada koobaadi waa muddada la masixi karo wuxuu hi rukhisa waxaa la ruqseeyey fi lwuduu'i weysada baa masxigii la ruqseeyey likulli xaadirin qof kastaoo xaadir oo xadar joogoo negi oon musaafur ahayn yowma walaylatan habeen iyo maalin walilmusaafirina waxaa loo ruqseeyey fii safari alqasri safar lagu gaabinayo safray ilaa halaatin saddex maalmood oo maca layaaliha habeenaheedii la jiraan kaasoo min alixdaati ka bilaabanaya xilliga weysadu jabto abyaaddan labadaa laba mas-aluu kaga hadlay mualifku waxaa weeye midda koowaadi waa muddat lmasxi intee baad masixi kartaa wuxuu yihi qofka muqiimka ee negi aan safar salaad lagu gaabin kara safrin habeen iyo maalin baa loo ogol yahay si kale haddaanu akrino shan salaadood weeye khamsu salawaatin fi lyowmi waaleylati waa kii lagu farad yeelay marka yowman waleylatan yowman waleylatan waxaa looga jeedaa shan salaadood oo maalinta dhexdeedii haddaad ka bilowdo ilaa salaadaas salaadeedii kale laga gaaro shantii salaadood ay dhammaato wey qofka musaafirkaana waa saddex habeen iyo saddexooda maalmood bimacnaa si kale haddii loo yidhahdo shan iyo toban salaadood weeye ilaan saddex min shan ah oo mid waliba afar iyo labaatankeeda saacay ay shan salaadood tahay waa shan iyo toban salaadood arrintaas sidaa inay tahay oo tawqiidka ay leedahay axaadiid badan baa nabigeena kaga sugan sala allahu calayh waalihi wasalam ou ka mid yahay xadiidka cali bn abi aalib ee imaam muslim warinayay fii saxiixi jacala rasuulu llahi halaaata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafiri walilmuqiimi yowman walaylatan ama wa yowman walaylatan lilmuqiimi qofka dhegina habeen iyo maalin baa la siiyey oo shan salaadood qofka musaafirkaana saddex habeen iyo saddex maalmood oo shan iyo toban salaadood ayuu salaada ku tukan karaa isaga oo masaxaya shanta salaadood ee muqiimka ah iyo shan iyo tobanka salaadood ee musaafirku goormay bilaabanaysaa ma waktiga ay xiratabay ka bilaaban maya oo masalada labaad wuxuu yihi min alixdaafi weysadii aada ku xiratay markay kaa jabto baa laga bilaabayaa haddii taaka salaada subaxaad weysaysato oo aada khufaynkii xirato ood weysadii ku tukataay salaadaasi ma tirsana oo weysada waxaa laleeyahay weyse aada ku tahaaro qaadatay adoo khufeynka masaxay aada ku tahaaro qaadatay shan salaadooda weeye tan hore haddaba salaada subax eed weysada lagu maqday ku tukatay de masax maadan ku tukan haddaanay weysadii kaaba jabin oo duhurkiina aada ku tukato weli xisaabta kuuma bilaabanin mar allaale markii weysadaasi kaa jabto ee aada weysaysato eed khufaynkana masaxdo baa salaadii u horraysaa kow ku ah shan salaadood baa lagu tirin waxaa isku mid a hadday shantaba weysadu kaa jabtood masaxdo iyo halkii aada masaxdee u horreeyey haddaa shan salaadood ku tukata isku mid weeye aduu masax calal khufayni shan salaadood baad ku tukan karta haddaad muqiim tahay haddaad musaafir tahayna shan iyo toban salaadood oo ka bilaabatay salaadii u horeysay eed ku tukatay tahaaro aada lugaha masaxday eedan dhaqin min alixdaai weyse jabkay ka bilaabanaysaa wain yashuka haddii uu shakiyo masalada saddexaad ee baabku waxaa weeye wain yashuka hadduu shakiyo fi inqidaa'in muddadii inay go-day hasala wuu dhaqayaa mas'aladani oo masaa'il ay qawaaciddu kala jiiteen darteed bay masaladan u xuseen haddii qofku muddadii ku bilaabato ood muqiim ahayd oo tiraahdo shantii salaadood ma dhammaatay mise ma dhammaan ama aada musaafir ahayd oo shan iyo tobankii salaadood ma dhammaadeen mise ma dhammaanin aada ka shakido maxaad samayn dhinac haddii laga eego waad masixi weye jawaabtu dhinac haddii laga eegana ma masixi kartidee waad dhaqi weye labadaasayna fuqahada shaaficiyadu ugu qaybsameen masalada wain kaana tan uu mara oo la dhaqayo yaa madhabkiiah masalada waxay u kala noqonaysaa laba arrimood aniga muddadu inay ii socotay waan hubaa inay iga dhammaatayna waan ka shakiyey qaaciidaduna waxaa ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishaki shaki wax ma bedelo waxaan hubay muddadii inaan ku jiro inay dhammaatayna shaki baa igaga jira muddadii marka ma dhammaatay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wax walba muddadii inay jirto weeye asal qaacidada haddii la tix raaco oo mas'aladan la geeyo alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxay noqon lahayd in la masaxo muddadii inay weli socota laga soo qaado laakiin fuqahada shaafiya halkan wewaj kalaa jiitay wejka jiitaybaa wuxuu yahay asalku waa tahaarada lugaha in la dhaqaa asal ah masax cala alkhufaynina waa bedel in meeshii lugaha la dhaqi lahaa masax lagu kaaftoomaayey waa cibaado shardi ku xiran yahay shardigaasa wuxuu yahay ka mida baqaaulmuddati weli muddadii inay jirto dhaqitaanka waxaa laga leexan karaa markii shuruudii la helo ay ka mid ahayd muddadii inay baaqi tahay shardigii ma la helo muddadii ma baaqiba waa laga shakiyey asalkii haddaba lagama guuli karo iyadoo shardigii lagaga guuri lahaa inuu baaqi yahoo joogo laga shakisan yahay halkaasay ka eegeen fuqahada shaaficiyada waxay leeyihiin annaga mar haddii uu shaki dhacay ma asalkiibaa la iga rabaa mise waxaa la iga rabaa bedelkii oo shardigii baa jooga waa joogaa shardigii waa la helay waa buuxa ma buuxo shaki baad ku jirtaa waxa yaqiintii a la hubo oo asalkii tahaaradu inay ku asixi in shardigii la helo bedelku maanta ku asaxaysana mashkuuk fiihi weeye halka haddaan ka egnaaye asalkiibaa la raacay oo yaqiina kii kalena waa laga tegey labadaas qabadee wejiye wejiye waxay keeneen mas'aladani markaan nidhaano wain yashuka fi inqidaa'in kasala maqaaciidadii alyaqiinu laa yusaalu bishaki baa laga soo reebay oo mustanayaadkeedii wey mise lagama soo reebino asalkii qaaciidaday ku socotaa oo shardigii baan ka shakisannahay inuu buuxo saa darteed baan asalkii yaqiintaa u noqonay mise muddadii inay dhammaataan ka shakisannahay jirtayo waan ka soo reebnay qaacidadii istinaan gelinay labadaa wejba fuqahada shaaficiyadu way isugu hayaanoo walilah raxmatullaahi calayh masalada afraad wa shartuhu lubsu bituurin kamala wa sharuhu shartu lmasxi cala alkufayni kufaynka markii la masaxaya waxaa shardi ah allubsu inaad xirato biuhrin ahaaro kamala dhammaystirantay arrintaan xadiidkii muqadata bni shucba ee saxiixeynka asal u aho markuu nabiga damcay khufeynka inuu ka siibay si uu u dhaqda lugaha wuxuu kuhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa طaahiratayni labada lugood iyagoo طahaaro weyse qabaan markii aan xiranayo xirtaye hadda waan masixiya iska daa halkaa waxaa laga gartay xadiidkuna ku cad yahay fuqahadana khilaaf muctabaro intaan ognahay aanu ka jirin in mas'aladani ay shardi tahay adoo tahaaro qaba inaad xirato halkaa waxaa ka baxay adoon weyse qabin baad khufayn soo xiratay ma masixi kartid waa inaad siibtaa oo tahaaro qaadataa oo adoo weyse qabaad xirataa dachumaa fa innii adkhaltuhumaa طaahiratayni taasi waa masaladaas hal masaloo masaladaa la xiriirta bay fuqahada muslimiintu isku qabteen lafdigan adkhaltuhumaa daahirkiisu muxuu yahay ma markii labadaba aan la dhaqa kadib in la geliyaa mise mid walba iyadoo daahiroo dhaqan in la geliyo weeye bimacnaa maxalu nisaacu mid la iskuma hayo haddaad labada lugoodba dhaqdo ood markaa kadib lugahaagii oo daahiroo weyse qaba aada sokisyadii soo qaadato sharaabaadkii xirata dhib ma laha laakiin haddaad lug dhaqdo oo tii kaloodan dhaqin aada xirato tan iyado waad dhaqday weysadii markaad dhaqday baad xiratay tii kale laakiin weli maadan dhaqin tii kalena markaad dhaqday baad xiratay xadiidka adkhaltuhumaa daahiratayni ma tahay mise ma tihid baa la isku qabtay waxaan shaki ku jirin al axwatu sida dadaalka iyo ilaalintu ku jirto waa marka horeba labadaba dhaq kadibna geli qaacidadiina iyana ku dhaafin alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun masaladan oo kale markay marayaan xadiidkaas iyo masaa'ilka sidan oo kaleeta masalo qaacida fiqiga oo kutaabata baa jirta oo xataa kutubu tafsiir tafaasiirta iyo axaadiidtii aad ku arki doonto masaladaa waxaa la yidhaahdaa jamac waxa la jamciya ama la tafniya iyo waa laba wax qaabil litafriiq oo la kala qaadi karo iyo waxaan qaabil litafriiq ahayn oon la kala qaadi karin waxyaaba marka la isku lamaaneeyo aan la kala qaadi karin oon qaybsamin iyo wax kala bixi karoo qaybsami kara marka xadiidkan waxaan isu qabtay adkhaltuhumaa طaahiratayni adkhaltu kula waaxidatin minhumaa طaahiratan miya mise adkhaltuhumaa wadajir baan daahir u geliyo daahir bay ahaayeen labadaba daahir bay ahaayeen markaan xirashada bilaabayay qaacidadaana way saamaysaa qaacidada culamada shuraax ulxadiid iyo waxay aada uga hadlaan fii baabi اlbuyuuc fain sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihimaa wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihimaa soo looma dhihin hadday labadaba run sheegaanna waa loo barakayn hadday labaduba been sheegaanna barakala-aan buu noqon ayib hadduu midna run sheega midna been sheegaan waxay yidhahaan aljamcu alqaabilu litafriiqi weyo kii run sheegana waa loo barakayn kii been sheegana barakala-aan bay ku noqon mid walba xukunkiisu gaar buu raaci ee adoo run sheegay ka kalaan been sheegay dartii barakala-aan kuugu dhici mayso adoo been sheegayna ka kalaa run sheegay baraka ku heli mayse waa masalada marka ka hadla aljamcu alqaabilu litafriiq marka shardigaasi waa shardi daliil iyo nas leh shardiga labaad yumkinu wa yumkinu inay suuragal tahay baa shardiga mashyu xaajatin baahi in loogu socdo calayhimaa cala alkhufayni waa inayna wax kaaba dhacdhacaya ahayn markaad masaxayso ee wax marka aada xirato lugtii ku dhegaya oo ku raacraacaya waa inay tahay iradin shardigana madaahibta matbuucada waa isku wada raacsan tahay an yakuuna mashyu calayhi mumkinan waxay idhahdeen sababtoo ah xikmadda sharciga iyo cilada khufeynka halla masaxa loo yiri waa litakfiifi waayo sukisadii aada qabteed ku socotay iska fur oo bixi baa mashaqale haddiiba markii aada qaadaba isagu iska dhacay kan bixinba uma baahna yidhahdeen kani mashaqaba ma laha bixintiisa isagaaba iska dhacayaba an yakuuna yumkinu tataabucu lmashyi calayhi waxaa kaloo ka daliishanayaan oo kan loo daliishadaa curfigii muqaaranka lilwaxyiga ahaa xilligai nabiga calayh salaatu wasalaam hufkii nusuustani ku timid ee la masixi jiray mid lagu socon karu ahaa mid markii lugta la qaadaba kaa dhacaya ma aha shardiga saddexaad ee uu ku xiray wuxuu ahaa wasatru waa inay asturaan lirijlayni labada logood maca kacbayhimaa labada qoob ama lamada anqob ay ku jiraan maxalu lfardi intii la dhaqi lahaa waysada lugahana qofku waa inuu gaarsiisan yahay waxaa la diidan yahay kuweennan gaabgaabane inta hoose calaacashi iyo ciribta waxa yar ka gaara khufeyn la masixi kara maaha shardigana min xayu ljumla cumuuman guud ahaan fuqahadu way isku raacsan yihiin mustamsaka ay qabsanayaan waxay leeyihiin sharcigu waxbuu ruqseeyey lugahan in la dhaqay ahaayeen kuf qariyey dartii baa in laga siibaaye mashaqada loogu ixtiraasay haddayba iska bannaan yihiin qitaanna ma yaal meesha masaxna ma yaal wayse asaxdana ma jirto aan lugtiina la dhaqin lugtiina la masaxin tayamamna aan ahayn oo weyse ah nin biyo waayo tayamumay la garay laakiin nin biyo ku weysaysanaya oo lugihiisii aan dhaqin lugihiisiina aan masaxin marad iyo xanuun ka reebo u tayamumayna aan jirin biyola-aanina aanay haynin sharciga nadiirkeed laguma hayo ma jirta yidhahdeen mar haddaynan jirin sharciga laba mid baan haynaa lug bannaan oo la dhaqayna waa la yaqaan lug daboolan oo la masaxayna waa la yaqaan laakiin lug bannaan oo anqowyadeedii iyo meeshii weysadu bannaanka taalloo la masaxay waxay yidhaahdeen lama hayo saas darteed waxaana waa cibaado tawqiifiahe siday ku asixi jirtay uu ahaan jiray maxallul fardiga waa inuu asturaa bay yidhahdeen kayfiyatulmasxi buu u gudbay haddaba kadib mualifku wuxuu walfardu waajibku masxu bacdi culwin xagga kore qeyb ka mida in la masaxo wey masaxa qufku kor iyo hoos buu qaybsamaa inta waajibkihi waa xagga kore in laga masaxo weliba xagga kore in la wada gaarsiiyo shardi ma ahane in qeyb ka midahun la masaxo weeye fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihin bacdiga waa in mise intee la-eg wax un laga masaxo maa yumkinu an yusamaa masxan ay maa yumkinu iطlaaqu lismi calayhi in masax wixii la dhihi karo weeye kaasaa gudayo ku filan amaa kuwa laba masala marka haddaba labadaba kow kor baa la masaxayaay waa xadiidka cali bn abi aalibe abu daawuud iyo daara qutni iyo bayhaqi iyo keyrkood wariyeen ee nabigeena ka sugnaa cali ka sugnaa radi allahu canhu ardaahu inuu yihi low kaana addiinu bira'yi lakaana asfalu اlkufi wlaa bilmasxi min naclaah waqad ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam yamsaxu aclaahu haddii caqli diintan lagu wadi lahaa dhinaca hoose wasakda taabanaya hala masaxaa fiicnaan lahayd laakiin nabiga waxaan arkay isagoo korka uun masaxaya halka waxaad ka garatay masaxu korka weye qeyb ka mid ah in la masaxo musamaa masxin ah oo masaladii mashhuurkahayd ee meelo badan abwaabulfiqhi ku soo noqota hal ilcibratu biawaa'ili اlasmaa'i am biawaakhiriha wixii sharcigu uusan qadar go-an siinin hana la sameeyo la yidhi ma intii magacu ku dhacayaa la iska rabaayo waxa uu yar ee magaco lagu magacaabi karo mise wax allaale wixii magaca la yidhaahdo dhan baa in la dhammaystiro la rabaa asaxu lqowleyni cinda ahli lusuuli wixii aan qeyd daliil kala wadanin waxaa weeye awalulasmaaiyo wixii magacu ku dhacayo baa ku filan weye sababtoo qadarkaa inuu waajibay waa la garto waa la hubaa in laga sii badiyoo la tacmiimiyana daliil dheeraaday u baahan tahoo yaqiin ma aha inta mutayaqanka ah baa waajiba inta kale laakiin daliil dheeraada waajibiyay u baahan tahay waa nudiba waxaa sunno ah lilkufi kufkii masxu sufli hoos in la masaxo minhu min alkufi ka mida iyo walcaqibi xagga dambe ciribta labadaba waxaa kaloo sunno ah bay leeyihiin kufkii korka keliya korku waa waajib qayb ka mida dhinaca hoose inaad masaxdana iyadana waa sunno xagga dambe ciribta ee muuqatana inaad ka marisana iyadana waa sunno korkii koree gurmadda iyo xaggii hoose iyo xaggii dambe hoos iyo xagga gadaal ciribtaa waa sunna yihaahdeen fuqahada shaaficiyadu waxay u daliishadeen xadiid iyo ahar amaa xadiidka waa xadiidka kaatibu lmugiirati waraad can ilmugiirata bni shucbata inuu leeyahay waxaa arkay rasuulka sal ly salam masaxa acla alkufi wa asfalahu kufka kor iyo hoosba ka masaxay xaafid imaam bnu maajah baana fii sunanihi ku wariyey laakiin xadiidkaa daciif weeyo nin baa sanadkiisa ka maqan cala saxiixi oo ka warinaya rajaa ibni xaywata oo isna kasii warinaya can waraadin katib ilmugiirata can ilmugiira marka xadiidkaa waa daciif fi asaxi qowlay culamaai raxmat ullaahi calayhi asarkay deliishadeenna waa asar cabdilaahi bni cumar laga warinayo oo cabdirasaaqna fii musanafi uu ku warinayo shaaficin isagoo mucalaqa uu leeyahy xadatan akhbaranaa bacdu asxaabina fii kitaabihi uu ku leeyahy oo lalehi bni cumar radi allahu kaana yamsaxu acla alkufi wa asfalah kor iyo hoosba waa ka masixi jiray caqibkana waxay lehin asarka ibni cumar buu ahaayo labada gacmood midna faraha intuu saara xagga koraa buu saa ugu soo jiidi jiray midna xagga dambe ciribta intuu saaro buu xagga hore ilaa faraha u marin jiray bay yidhahdeen qaabka kayfiyadaas bay ibnu cumar ka soo guuriyeen radia allahu canhu wa ardaahu masalada kor iyo hoos inuu masixi jiray way ka sugan tahay cabdillaahi bni cumar radia allahu tacala canhu wa ardaahuma kadib waxaa kaloo shardiga buu leeyahay wa cadamu istiicaabihi inaan masixi wa cadamu istiicaabihi inaan la camimin oo aan la wada gaarsiinin oo kufkii oo dhan markaad masaxayso waa inaad qaybo masaxdaa oodan dhammaantii gacanta wada masixin masaxani wuxuu ka duwan yahay masaxi cala ara'si oo waa sunnadu waxaba kay ahayd ama waajib ama sunno in la camimo laakiin masaxani masaxaas oo kaleeta ma aha ee waxay leeyihiin sunnadu waa inaadan wada gaarsiinin xadiid jaabir uu jaabir laga wariyo ibnu maaja iyo keyrkii soo saareen culimmaduna waxooga isku hayaan sixadiisa baa wuxuu leeyahay nabigu kaa masaxa masaxa calaa khufayhi khuuuan calaa khufayhi khutuutan si jeexjeexdin oo layn layn ah buu u masaxay khutuutan min almaai iyadoo sidaa layn layn ah buu masaxaye masqufkoo dhan ma masixin bay leeyihiin taasay u cuskanayaan ay u deliishanayaan kadib wuxuu ku xijisiiyey karaahiyaadka wayuktarahu ay wayukrahu waxaa karaahiyaa algaslu lilkufi in la dhaqo waayo kuf la qabo in lugtii lagu dhaqo laba labadaba karaahiyu u noqday waqad yaxrum kow waa khilaafu sunna oo lug qaawanoo la dhaqana sunnada way kusoo aroortay lug kuf qabtoo la masaxana way soo aroortay lug kuf qabtoo kufkii lagula dhaqiyo sugiskii lagula dhaqaaye waa khilaafu sunna bay yidhahdeen marka koowaad marka labaadna waa idaacatu lmaali oo qofkan haddaad mar kastaba qoysood biyo gelisaay hadhow durbo wuu googo-ayaa maalkana in lagu ciyaaroo la fasaadiya ma banaana wa masxun masaxoo kararahu uu ku soo celceliyeyna isagana ma banaana oo waa karaahiyada masax cala lkhufeyn markaad masaxayso sidii qasligii dhaqitaankiina ma aha sidii masxu ra'sigiina lamid ma aha ee waxaa lagaa rabaa keliya inaad hal mar masaxdo ka masxi tayamum bay yidhaahdeen tayamumkaa looga qiyaasanayaayo tayamumka in la soo celceliyo sunno ma aha kana in la soo celceliya sunno maahano masaxani waa bedel can ilwuduu'i sida tayamumkuba uu yahay bedel can ilwuduu'i bedelkan maadaama uusan tikraar lahayn itifaaqan kana tikraar ma laho la soo celcelin maayay yidhahdeen waliannahu naslcillo ifsaadu maali baa ku jirto haddii aad ku celcelisaaye marka ugu dambaysa qoyaankiibaa ku badanaya hadhowaad kaba ku xeratay wuu soo urayaa dadkiina waad ku dhibaysaa isagiina waa googo-ayaabay yihahdeen oo maalkan duu ligayri xaajatin baad maalkaa ku fasaadisay kadib wuxuu leeya mubiluhu mubilu talemasi cala lkufayni waxaa buriya saddex arrimood buu sheegay khalcun inaad iska siibto madaahibta madfuucadana way isku raacsan yihiin haddii aada siibto muddadii way kaa dhammaatay muddo cusub baad bilaabi bimacnaa waxaa laga hadlaya waad tahaaro qaaratay khufayn baad xiratay hadhowbay weysadii kaa jabtay waad weysaysatay oo khufaynkiibaad masaxday markaad masaxday kadib baad iska siibtay hadhow intaad soo qaadato dib u gashato muddadaadii ma sii wadan maya marka labaadeed ku celinayso waa tahaaro rusliga inaad ku geliso sababtoo daahirka lafdiga fa innii adkhaltuhumaa طaahiratayni iyagoo la dhaqay weeye luga la dhaqay baan geliyey saasaan u masixi hadda lugahan marka labaad aad gelinayso luga dhaqan ma ahe luga masaxan baad gelisay saas darteed marka labaad kuma celin kartid adoon masixin hadaad ku adoon dhain haddaad ku celisana ma masixi karti waa inaad iska siirta dhaqitaanka marka la gaaro alkhalcu saasaa looga jeedaa laakiin waxay su-aali ka timid markii aad iska bixiso waa tahaaro qaadatay waadna masaxday hadhow waa sokrisadii iska bixisay masaajka intaad soo gashayo waxoogay wayaraha shiireen baad ka baqday ama waxoogay inaad lugaha waxoogay ku yadlaydhsadaan oo iska ernasataa doonaysaa masaajkaad waxoogay iska joogtays waadna soo masaxday haddana waad iska bixisay mana aadan dib u dhaqin maxaad samayn masalada labaa la ysugu qabtay lugihii mar haddaad bixisay waa inaad dhaqdaa ilan tahaaradoodu masxi waxay ahayd inta khufaynka ku jiraan mar haddaad khufaynkii ka saarata ka saartay intaqadaa tahaaratuhumaayo lugihii baa dib u dhaqi iyo maya weysadaa waad ku tukan lugahaagana waad isaga tukan salaadaa weysadaa intay kaa jabaysana weysadaada waad qabtaa waxay dhaheen qiyaasan cala ara'si madaxaan ka qiyaasanaynaa oo madaxa see looga qiyaastay madaxaadoo timo badan haddaad masaxdo ood kadib rayslaha tagtood iska xiirto madaxii masixii ku soo celi baa lagu dhihi laa itifaaqan qowlan waaxidan madaxii mar labaad masixi maysid kanna sokisadii aan masaxay baan siibay kanna timihii aan masaxay baan xiiray wal farqu baynahum maxau kala qaadeen ba yihahdeenu iskumala isugu raaci weydeen calaa kulli xaal qoladan waxaa weeye infaku can haadaa waxay kaga jawaabeen iyagu madaxa masaxitaankiisu waxaa weye lidaruura ma ahayne asaalatan buu ahaa asalkaaba sidaas tanna waxay ahayd liruksatiyo khufayn baa lugihii ku jiray waqad zaalat iruksatu wadaruuratu tuqadaru biqadariha inteeda ha lagu akaya hadda lugaha nuquf kuma jira yihahdeen halkaasay doodii culummadu martay raxmat ullaahi calayh wa muddat lkamaali naaqadka labaad ee buriyaay muddadii oo dhammaystiranta weeye muddadii marka ay dhammaystiranto habeenkii iyo maalintii shantii salaadood baa muqiimkii u dhammaaday ama musaafirkii shan iyo tobankii salaadood baa u dhammaaday marka way ka dhammaatay salaada mama sii masixi karo masaxna salaad lixaad kuma sii tukan kara ama lix iyo tobnaad saas darteed way dhammaatay isagana muscal kufay waa buray ayib haddii aan lugihii ka bixiyo iga buray iyo hadday muddadii dhammaato iga buray ma weysadii oo dhan baa isla burtay mise lugihii keliya baa dib u dhaqi qadamayka labadaa dalligood isil dhaq faqsil dhaq qadamayka labadaa dalligood dhaq marka cinda shaaficiyati waxaa weeye weysadu in wilaal la xiriiriyaayo shardi ma aha taasoo ku tusaysa weysadu inay qaybsami karto oy kala gaadhi karto oyna hal xubin oo hal camaloo isku wada yaalloon kala hadhi karin aanay ahayn sidaa darteed weysadii luguha khaaska u ahayd hadday jabtay ma keenayso weysadii intaadii kale inay jabto walidaalika haddaad siibtana lagu xidha hadday muddada dhammaatana sidaada kale waad weyse qabtaayo inta hore waa dhaqdaye lugaha unu dhaq mar kale faqadamayka sil saa lugahaga dhaq buu le lugahan baad dhaqiye weyse kale soo celin mayse culamada qaar baa waxay qabaan maya weyse xadas oo jabta oo qaybna ay jabta qaybna kala hadhamaba jirta yidhahdeen weli ma aragteen weyse jabtayo qaarna jabay qaarna qaarna uu soo haray maba jirta yidhahdeen weysadu waa hal camal laa yaqbalu tajzi'ata walidaalika madaahibtoodu waxay ahayd sida xanaabiladiyo inay arkaanta weysada ka mid tahay almuwaalaatu in la xiriiriyo maadaama aynan hal rugnid hal camal tahay oon qaybsami karin ma kala hari karta marka hore haddii qaybi jabtana qaybta labaad ma kala hari karta yidhahdeen waysaas darteed hadday muddadii dhammaato waysada alif baad ka soo bilaabi oo dhammaan waad soo celin qowlkaas inaan madhabku ahayn buu saa u keenay arrinta saddexaad wa muujibu iqtisaalin laakiin xanaabilo keliya ma qabaane shaaficiyada qayb baa qabay in weysadii alif laga soo bilaabi wa muujibu iqtisaalin wax kastoo qabays waajibiyo oo xayd ah oo nifaas ah oo ah janaabo ah dhammaantood khufeynkana way jebiyaan oo markaa masax kugu fillaan maaye qabays baaba kugu waajibay qabaysna jirkaaga oo dhan biyaha inaad gaarsiisa wey biyihii aad gaarsiinaysay lugaha meel kora ii saaro waan masix iyaga dhaqi maayo lagaama ogola xadiidkii safaan ibni casaal baana tusayo imaamu axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i wariyeena saxiixa ahaa nabigeena sal alla alay slam buu ka warinayey nabigu wuxuuna faray buuri anlaa nanzica khifaafana min bowlin wa gaa'iطin wa nawmin kaabi iyo saxro iyo hurdo midna inaana siibin laakiin min janaabatin hase ahaatee wuxuuna faray inaan janaaba markay nagu dhacdo qofka iska siibno ini waan la wada qabaysanayaa wax walba waa la dhaqaya hadde haddaba muujibaat اlgusli hadday yimaadaan baطala almasu cala alkufayni waa inaad siibtood qabaysataan markaa kadib xiro muddadii muqiimka iyo musaafirka hadba kaa tahay ha ku bilaabato intaasi bawmase cala alkhufayn masaa'ilkoodii uu sheegay weeye halka waxaan ku gabagabeynaynaa baabkaas ninbaa su-aalkan ka soo geliyo jawrabka ma la masixi karaa tabaan kasoo jawaabay bilowga waxaan idi eray axkaamtii khufka iyo axkaamuljawrab isku mid wey baab waaxida wey waa horana waxaan idhi ninkii faahfaahin raba risaalada masu cala khufayni waljawrabayni ee jamaaldiin ilqaasimi leeyahay axmed shaakir iyo albani isaga dambeeyeen taxqiiq iyo takhriij iyo tacriiq ku sameeyeen baad faahfaahinteeda ka heli u doono masalada masalada labaad ee la xiriirta naclaynka wey kabaha ma la masixi karaa nacam haa hadday shardigii qofka buuxiyaan kabaha dheerdheer ee ummada soo gaara ee maxalul fardiga asturaya nafsulcilati baa jirto in la bixbixiyaaye qofkii kama dhib yara walidaalika nabigeena ka sugan tahay masaa masaxa cala aljawrabayni wannaclayn kabahana korku ka masaxay haddaad kabahaa qabto waad masixi kartaa haddaad markaad xiranaysay adkhaltuhumaa calaa aahirataani lagaa helay waxaa masalada masax cala naclayni lamida masalatu masxi jurmuuqi jurmuuqa waxay fuqahadu yaqaanaan ummaddan adduunka lagu cadaabee galbeedka ku nool ee barafka iyo qabowgu laayey saddex iyo afar baad iska dul xidhan markaasaad kaba waaweynna ka dul xidhan markaasa waxaad moodi meel bannaan oo barafka calaa cashiraad ku haysa haddana ummad cadaaba weyo moogta adduunka lagu cadaaba meesha lagu yaacayo weliba xilligan aan ku jira waa xilliga cadaabka adduunka ku jiraan guryihii bay ka bixilaayihiino taragtooyin baa waxay waddada ka qaadayaan barafki gaari waxtaa mari karo gaarigaaga markaaa subax markaa soo toosta waa dayday albaabiya xaggee ku yihin lama arkaysa isaga dhan baraf baa qariyay wadamada qaarkoodna meel baa la geliyaa qol ah bareesana waa loo geliyaa si ay koronto ugu socoto uusan qabowgi isaga dhanba uusan hawada uga saarin mar adduunka lagu cadaabay sooma markaa jurmuuqayn jurmuuq waxaa la yidhahdaa alkufu cala alkufi soki soks laga dul xirtay ma la masixi karaa ha hal su-aal baa jawaabda marka kan horaan gashaday calaa daahiratayni baan geliyey dhowaan weysadu markay iga jabtaan kee labaad ka dul xidhay hadhow yaxsanu masixi fuqahada iqtilaabaad badan bay leeyihiin qole waxay leeyihiin waraadhe cibradu waa kan hoose tahaara haddaad ku gelaysa kan kore waa tabece iska masax walcibratu bilasfali qole waxay leeyihin maya kan kore saa intaad u yarfayda ka hoose gacanta kusoo masax waa ijtihaadaad qoloo meel ku dhufatee mutawalaadka markaan tagno baan murankeeda iyo madaxwareerkeeda u tegayna hasku leeyihin baabul istinjaai baabkana istinjadii iyo markii uu qofku xaajada guto inuu iska daahiriyo najaasadii buu ku saabsan yahay baabkani tarwiisu farjin muujibu istinjaai wa sunna bilaxjaari uma almaai maxaa waajibiyey istinjada tarwiisu farjin farjigaadiiyo maxalkii labadii cawra midkood inuu ku wasakoobo ku dharoomo binajaasatin ka soo baxdaybaa muujibu istinjaain istinjada waajibiya wuxuu ku leeyahay najaasada khaarijada min asabiileyni ka soo baxday waxa ka soo baxa baa laba ah wax talwiis keenoo meeshii raad kaga taga iyo waxaan raadba kaga tegin waxaasi ama shay naadira ha noqdo ama shay muctaada ha noqde haddii talwiis yimaadana najaasa waa istinja waajibta haddaan talwiis imaninna istinje ma waajibto talwiiska haddaan imanin suwar bay ku dhici kartaa kaadibaa kaa timid talwiisku waa laazim saxaraa kaa timid qad wa qad inay istinje waajibtana waa dhici kartaa inaanay waajibinna waa dhici kartaa dhiiggii caadada gabadhii ka yimid nacam dhiigga dhan isagaaba qoyanba laba suura labada waan ka soo qaada marka inayna weyse istijo waajibin sida mualifkuna yihi marka koobaad neef baa ka timid qofki neeftu waa hawo soo baxdayo waxaa meeshan wasakhiyo jaafu kuma reebto wasakhiga ku reebtaa maya walihaada lam yajib اlistinjaau min ariixi sababtoo khaarija ka soo baxdo saan horay usoo marnayna hadday rabteen calaa qawlin najaasa ha noqoto riixda iyo neefta najaasa ha noqoto waan soo marra ka soo hadlay soomahayn samarada ka dhalan karta in la buuxiyo weeloo la qaadi iyo hadday maradii uu qoyey ku fakatoy riixi ur kaga tagta iyo ma najaasa misemaha waa masaa'il aynu soo marnay laakiin neeftii soo baxday wax raada meeshay ka timid kelgama tegin wa calayhi laa yajibu listinjaau liannahu talwiis ma jiro wax meesha wasakayn kagama tegin waxay yidhaahdeen walow kharajat minhu xajaratun dhagax baa kaa soo dhacay aw duudatun jaafatun ama dixiri qalalan baa kaa soo dhacay aw bacaratun ama wax sidii saaladii xoolahoo arig iyo geeloo kaleeta baa qofkii ka yimid oo qalalan baa fag ka soo yiri lam yajib listinjaau لأنه تلويث ما يالا مش واحد كاتب حالة قدر مش واحد قولي تيجي هذا هو المذهب يديك وحالة ايه هذا هي ستين هوا قال الله تم هبقوا يناتين قديم الصحراء الصواب بحلال في زمان دي واحد قولي المايا علة خروج كماها علة وجوب الاستنجاء نجس إنه كسر بحي من السبيلين معها أي وحوي نجس كراد يا وحول نظيفية إنه ماشي كتير saasuu ereyga talwiis u cabiray talwiisu farjin farjigii oo ku wasakhooba bikhaariji najisin shay nijaaso oo ka soo baxay muujibu istinjaain istinjo kii waajibiye wey khaarij najisa maxaan u leedahay waxaan leenahay lianna khuruuja almaniyi laa yuujibu listinjaa manidii soo baxday saad meeshii kaga tagtay laakiin istinja ma waajibiso liannahaa laysat najisan waay nijaasaba ma aha waxaa nijaasahan in iska dhaqana waajib maaha saa darteed khaarijkani laba sifo marka la helo ama laba wasfi marka la helo oo mujtamicayn oo wada jiraan bay istinjadu waajibtaa kow an yakuuna najisan khaarijkan soo baxay hadduu daahir yahay sida manidii waxbama waajibiyo wa an yakuuna mulawisan waa meesha inuu wasakheeyo raadiya wax kaga tago fain kaana riixan aw jaafan lam yujib istinjaaan ma waajibiyo waa markii cilada la yidhaahdo waa taas haddaynu cilada nidhaahdo wujuubu lkhaariji الnajisi keliya sida cinda fuqahaain aakhariina ay qabaan dhihi mayno fuqahada kale qaarkood talwiis mayna shardiyin waxay dhaheen shay khaarij oo najisa oo cayn leh cayn najisa inay ka soo baxdo wey cayn waxay ku qaakabeen marka ama ha qoyanaado ama ha qalalaado cayn waa yahay laba gooraba marka shardigu inuu cayn yahay riixdiina cayn maaha idhahdeen waa haw hawadu cayn ah la taabtana ma laha cayntu waa shay maxsuusay ujeedaano oo ama la taaban karo ama la arki karo riixda lama arki karo allahuma inuu baraf dhacayo barafkana loo dhiga maahan garan maysa haday ku dhacdo calaa kulli xaal haadaa muujibu listinjaa'i fi lmadhabi wa sunna waxaa sunnaa bilixjaari dhagxan uma almaai biyana laga dabageeyo waxay yidhahdeen waxaa sunnaa marka hore inaad wax dhagaxan iyo wax qallalan isaga tirto gaar ahaan kaadidii saxaradii baa leeh uma almaai biyana aad ka dabageyso waxay u daliishadeen xadiid daciifa oo nabigeena laga warinaya sal allau alah wasalam fii sababi nuzuuli qowlihi tacaala ina allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu lmutatahiriina in aayaddaa markay soo degtay nabigu reer ansaareed u yeeray sal allahu alayh alih wasalam reer ansaareedow ilaahay tahaaru idinku ammaanaye maxaad samaysaan markaasay waxay rasuulka ilaahayow niman reer yahuud ahlu kitaab aan la deganayn nimankaasina way ku dadaali jireen arrintan fa kunnaa nutbicu alxijaarata bilmaayi dhagax intaan isaga tiro baan biyana ka dabageyn jirnay wejkaa way daliishadeen laakiin xadiidku daciif wey daciifkiibay waxay ku yidhaahdeen dacfigiisu ninun laysa bilqawiyi la yidhi oo cutbata bni abi xakiimin la yidhaahdaa ku jiree daciif kastoo kaan qabnay bay dhaheen fuqaha shaaficiya haddaan nahay waxaa loo deliishan karaa lifadaa'il ilacmaali wahadaa sunnaan ku niri annagu waajib kuma dhihinoo min fadaa'il ilacmaali baan gelinay mid labaadna waa u niri bay yidhahdeen liannahu ablagu fi tandiifi nadaafadda isagaa ku xeeldheer bay yidhahdeen waayo gacantii haddaad durbo toos ula gasho hadhow iyadii saad wax uga goyn lahayd baaba naftuku qaban bay yidhahdeen oo hadhow istiqdaar iyo wasak iyo riix iyo mashaakil baa ka soo hari laakiin marka hore wax kale markaad ku qalaliso gacantana biyaha hadhow kula dhaqdo wax weyn kaa soo gaari maayo saa darteed ablaqu fi tandiifi iyo gacantii wixii ku hari lahaa taana sunanimada way keenaysaayo maadaama sharcigu najaasada dhaqitaankeeda uu haayadu nadaafo tahay kulamaa kaanat inadaafatu ablaqa wa atab kaana afdala wa wlaa bay yihahdeen halkaasna fuqahadu waa la mareen rag badan baana la qaba shaaficiyadu keligood maaha yujziu maaun biyo keligood baase gudaya aw halaatu axjaarin ama saddex dhagaxo yunqii bihaa uu ku ahiraya caynan cayntii iyo wixii daatadii ka soo baxday meesha uu ku ahirayo wa sunna waxaasu la suneeyey alitaaru watar in laga dhigana sunno wey halkan wuxuu ku hadlay saddex mas'alou ku sheegay masalada koowaad biyaha keligoodii ku filan saxiixeynkana min xadiidi anasin waxaa laga wariyey inuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu yihi nabigu kaana yadkhulu lkhalaa faaxmilu ana wagunaamu naxwi idaawatan min maain nabigu khalaa markuu xaaja gudashaado aniya wilun da-aadaydaa baa waa weel weys lagu weysaysto baanu biyo ugu qaadi jirnay fayastanjii bilmaayi biyuhu ku isjeysan jiray axaadiisuna aad bay u tiro badan tahay nabigunu biyo ku isjeysay tilmaamaysa saa darteed biyuhuna waa asalkii liahaarati ahaaye iyagu keligood waa gudayaan ijmaacan labo masalada labaadi aw halaatu axjaarin ama saddex dhagax yunqii bihaa caynan uu ku ahirayo saddex dhagaxoo sifo ku xihan tahay saddexda dhagax waa daahirka axaadiidtii jaabirna waa kii uu lahaa si imaam waxad wariyey ida istajmara axadukum falyastajmir alaaan hadduu qofkiin dhagaxiyo waxaan biyahayn isticmaalayo saddexa ay ka dhigo salmaan alfarisina xadiidkii muslim warinayey waa kii uu lahaa nabigu wuxuu naga reebay an yastanjiya axaduna biaqala min alaaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar in lagu istijeysto nabigu waa naga reebay sala allahu alayh waalih wasalam laakiin saddexdii waxaa shardi u ah yunqi bihaa caynan caynta inay tahiraan ay meeshii wixii zuuliyaan wixiiba hadday xaalad calool xanuuna jirtay oo wixiiba intuu meelo gaargaaray saddex dhagaxi ay zuuli weydo hade waa inaad wadaa watarkuna waa iska fiican yahayo cumuumka nusuusta guud baa tilmaantay wa sunna aliitaaru watar in laga dhiga waa sunno alaaatu axjaarin daahirka hadalka mualifku saddex inay ku filan tahay weeye laakiin mas'aladaa saddexda dhagax wuu sii wadi doonaayo beytka dambe buu ku sheegi doonaa cala lcumuum fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan saddexdu inayna waajib ahayn ay sunno tahay ee hal dhagax haddii uu tahiriyo uu ku filan yahay daahirka axaadiistiisa wuxuu tilmaamayaa saddex ka yar in nabigu reebay oon la ogolayn saa darteed sida saxiixa daahirka nusuusta ah ma asaxaya saddex waxaan ahayn watarkaa saddexda ugu yaraan ah waa suma aliitaaru wuxuu u yidhi waxay ciskanayaan xadiid abi saciid alkhudri radi allahu canhu ardaahu laga warinayo waxaan leeyahay xadiid abi hureyre laga warinayo oo uu leeyahay man istajmara falyastajmir alaaan man istajmara falyuutir man facala faqad axsana waman laa falaa xaraja watara ka dhiga qofkii dhagaxyeedii waxaa ku isjeesanaya ninkii watar ka dhiga waa wanaajiyey qofkaan samayninna wax dhiba ma laha wax dembia ma laha xadiiskaasina xadiis daciifo axmed iyo abu daawud iyo ibnu maajah iyoay warinayaan abu saciid alxibraani nin la yidhaahdo oo majhuul ay culimmada qaar badan daciifiyeen ayaa ku jira xadiidkaas saddexdii sunnada ahayd shaaficiyadu masaladan ay ku dareen oo anu wax daliiloo muctabara aanaan u arag wuxuu yidhi walow biatraafin darfa iyo geeso alaasatin saddex oo bimacnaa lixajarin waaxidin u sugnaatayba xasala ha ku dhalato saddexdii saddexdii waxaa uu lamid abuu kuleeyay saddex dhagaxoo kala socota hal dhagaxoo weyn saddexdiisa gees haddaad marba mid ku tirtahay fii maqaami alaxjaari alaaati bay istaagi daahirka nusuustu alaaata axjaarin saddex dhagaxoo kala socota weeye dhagax atraaftii saddexa maaha iyaguna waxay un ictibaariyeen maadaama dhagaxba hal mar lagu masixi lahaa saddexna masaxana ay noqon lahayd cibradu cadadka axjaarta meehee cadadka masaxaadka weeye halkaas iyagu ka egeeno haddii saddex jeer la masaxo saddexdii dhagaxyadoo lahayee lamidta yidhahdeen laakiin daahirka lafdiga nusuusta awaamirtiiyo nawaahida ku soo aroortay labaduba saddex dhagax weeye wax daliiloo looga leexda daahirkaana intaan garanaya ma arag kutub shaaficiyadana kuma arag saas darteed saddexdii in lagu ekaadaa sawaaba bikulli masxatin lisaa'iri lmaxal walow biaraafin biatraafin dhinacyo alaasatin saddexa xasalaha ku xasisho bikulli masxatin masxa kasta tiris kastaba lisaa'iri lmaxalli lijamiici lmaxal meeshii oo dhan la wada mariyey hal qadiid buu ka ixtiraadayaa fi lmadhabi wuxuu ku leeyahay dee dhagaxa saddexda dhinac midaad dhinacaad soo mariso midna dhinaca kale aada soo mariso midna in dhexda aada mariso sunnadii maadan oofinin ee mar wal gees walba waa inaad meeshoo dhan ku tirto geeska labaadna kaga wada daba tirto geeska saddexaadna kaga wada daba tirto saasay ku ansaxaysaa bikulli masxatin tirid kastaba lisaa'iri lmaxalli lijamiici lmaxalli maxalkii masixi lahaa dhammaanteed mid walba aada mariso saddex daraf oo dhagaxba ha noqotee ku filan washarطu laa yajifu khaarijun walaa yaطrabu gayruhu walan yantaqila wuxuu hi washarطu shardigu laa yajifu inaanu ingegin weeye khaarijun wixii soo baxay ko walaa yaطra-u inuusan ku soo darinoo kula ku durdhicin weeye ku darban gayruhu hayru khaariji kii meesha ka soo baxay waxaan ahayn walan yantaqila maxalkii iyo inta la xiriirtay inaanu ka guurin weeye wuxuu yihi saddex shardi baa la rabaa si masxan sida istijmaarku uu u asaxo oo waraaq iyo dhagax iyo qori iyo waxay istinjada booskii biyaha kuu gelayaan oy kugu filan yihiin saddexdan shardi markii la helo mid ka mida haddii la waayo alistinjaau bilmaa'i mutacayinun biyo keliyaa lagu siisan karaa shadiga koowaad waa inaan wixii ku qalalin meesha haddaad wixii u dayso oo kaadidii saxaradii ku ingegtoo ku qallasha meeshii kadib baan ka xoqi oo dhagaxiya kaga tirtiri lama ogola lianna dhagaxiya warqadu wixii qoyan bay qaadi karaanay meesha ka zuulin karaane inay dahiraanna waa matluub oo nabiga alay sl waxyaabaha qaarkood oo inoo iman doonada uu reebay in lagu istijaysto baa wuxuu yidhi fa inahumaa laa yutahiraani meeshii ma dahirayaan oo wixiiba ma qaadayaan wixii hadduu qallalo warqadna ma qaadi karto dhagaxna ma qaadi karo inta uu qoyan yahee wax qaadi karo waa inaad ku masaxdaa mar hadduu ingego biyun baa meesha wax qaban kara kow walaa yaqra'u hayruhu hayru lkhaariji waxaa la masaxayay waa wixii maxalkan ka soo baxay ee sabiilooyinka ka yimid weeye wax kaloo banaan ka yimid waa inaanu ku darmanin ama sabiilkan farjaynka farjiga la masaxayo kii kale wixii ka yimidi waa inaanu gaarin hadday kaalidii hoos u dareerto oo halkii saxarada ay ku darmatahay wuxuu leeyahay mas istijmaar ma asaxayo sababtoo maxal walba wixiisa ha laga tiraa lagu ogaaye wax banaan ka yimid ha laga tira meesha ma taallii haddii wuxuu kaloo leeyahay wax kale oo meel kale ka yimid ku duulduulo meel yar qoyaan lebaad ku saxarootay ama musquul soo buuxsantay baa wax ku tuurtay wixii soo duulduulay baa meeshii gaargaaray alistijmaar waa dhammaaday buu leeyahy biyo ku dhaq sababtoo khaarijkana rukso weeye waxani ruksadani khaarijkan meeshan ka soo baxay keliyay u tiirlay wax kale hadduu nijaaso kale ku timid ama daahir kaleoo mutanajis noqdee markuu yimid yimid kaa kale rukso looma hayo rukaskana sidoodaba qadarkooda unbaa lagu ekaadaa oo baabu daruuraat bay ilxaaqiyaana raacaan walan yantaqila meeshii wax ka soo baxay waa inayna ka gooyin kaadidii intay dareerto intii xashafadahayd iyo dakarka markiisi hor hadday ka dareertoy meel kala gaargaarto ama saxaradiiba calool xanuun iyo waxbay ahayde ay bowdyaha iyo kubu ku duulduusho iyo baryaha korkooda ku duusho biyo keliyaa shardi ah meesha baridan ka masixi istijmaarka asixi maayo inta taa haddaan ka dhaqo inta gudaha ana masaxana meesha markaad dhaqdo qoyaankii uu ku duulduuliyo dibbi ugu noqon sow maaha khaarij baa soo galay waana marka halkaasi fuqahada shaaficiyadu yeena istaageen sababtoo ah maxalu khuruujkii istinjaday ruksadu ahayde bowdyaha iyo baryaha waxa gaargaaray baa se istijmaar la samayni daliil looma hayo dheen uu ku asaxo mar haddaan daliil loo hayninna waa istinihii istijmaarka ruksada ahaa lama tacmiimin karo halkaasa la mareen yadan والndb في الbناء lا مsتqبiلا أو mdbirا وxarmhu bاfl aadaabu qضاء الxاajaةi buu galay hadana qضاء xaajaha wuxuu yihi markaad gudanayso waxaa suno ah inaadan qiblada una jeedsanin dhabarkana u duwin ama meel dhismaa ku jir ama banaan joog hadiiba se aad banaan joogto dhabar uduwiyo ujeedsigu xaaraan way wndbu sunada fi binaa'i meel dhismaa markaad ku dhex jirto ama geedo la hoos fadhido laa mustaqbilan inaadan qiblada qaabilin oo mudbiran aadan dhabarka u duwin weeye markaad xaajada gudanayso waxaramuuhu istiqbaalkii iyo istidbaarkiiba way xaaraantinimeeyeen bilfala ay bilfalaati meel banaana markaad joogto amaa bilfalaati inay xaaraam tahay waxaa loo daliishaday xadiidkii abi ayuub xadiidku ka mid yahay bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen idaa aataytum alghaa'ita falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha walaakin shariquu ow qaribuu wuxuu yihi nabg al sl hadaad xaajo gudanaysaan qiblada ha ula jeedsanina dhabarkana ha u duwina ee bariya galbeed ula jeedsana xadiidkaa ma kala qaadin ma dhismaa mise waa meel banaana laakiin waxaa meesha banaankii labadaba muطlaqan xaaraan inay tahay buu keenay nahyigu dhismihii waxaa soo reebay xadiidkii ibnu cumar ee isna bukhaari iyo muslim wariyeen uu lahaa waxaan fuulay beytka guriga walaashay xabsaan fuulay markaasaa nabigoo ishaydu waxay ku dhacday xaajo gudanaya mustaqbila ashaami mustadbira alkacbati kacbadana dhabarka usoo duway haddaba nabigu walaa tastadbiruuha dhabar ha u duwina buu yidhi halkana dhabarku usoo duway halkan binyaan binyaan buu ku jiray ta kale banaanka ku xambaar taxriimka dheh maadaama culummadu ay qabaan qaar ka mida laba gooraba marna ma banaana wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun sunno ay tahayna wanadbu fi lbinaai laa mustaqbilan aw mudbiran amarka khuruuja min alkhilaafi واxtiraama watakriima lilkacbati midig iyo bidix mid ha u jeedsan laakiin xadiidka abu ayuub nabi wuxuu yihi waxaan leeyahay qiblaha u jeedsan awr ha u duwin laakiin xadiidka abu ayuub wuxuu yihi walaakin shariquu ow qaribuu bariya galbeed mid ujeedsada fuqahadeennu waxay ku xambaareen litacmiimi alcilati kacbada maxaa loo takriimiyey waa beytullaahi iyadaa waxaa lagu sharfay cibaadadiibaa lala qaabilaaye inaan wixii xaaje gudashadii lala qaabilin dhowrna loolowdi loogula duwin oo dhowr dugana maxaa loo diiday haddii xilligaa nabigu dhawarka oo kacbada loo duwaayey waxay ka dhignayd shaam baa la qaabilayay madiina baytlmaqdes baa ku yaalla alqiblat luulaa weeye allalehe taana ka daa laakiin labadaa ujeedsadu yihi tacdiiman lilqiblati liannaha beytullaahi wey sawmaha ha ha washamsu waalqamaru aayataani min aayaati illaahi wa min aayaatihi lleyl nahaar washams wlqamar in badan bay qur-aan kusoo arortiyo siyaabo kala duwan aayada udhigeen haddaba qoraxdii dayaxana in la tacdiimiyo way wanaagsan tahay cinda ashuruuqi waalguruubi iyagana ha ula jeedsanin bay halkaa fuqaadeen u geliyeen saas darteed waxay yidhahdeen inagoo kaleeto xagga ha u jeedsan haye xagga ha u jeedsan haye xaggana ha u jeedsan haye xaggana ha u jeedsan haye korkaanisamdil culmo kastaan laakiin naska nabiga haddii la raaci lahaa walaakin shariquu ow aribu bari iyo galbeed ujeedsada inagu hadda qiblada waqooyi baan u tukanaa madiinada koonfur baa loo soo tukadaa saas darteed iyagu qibladu xaggan ay ka soo jirtaa innagana xaggaynaga jirtaa bari iyo galbeed qiblo kama jirta dhabar iyo mawj mana qaabilin mana dhabar u duwin labadaas sidii loogu ogolaadaan inagu nahay dadka qaar bay isku mid u tahayo qolyaha bari usoo tukada ama galbeed usoo tukada shariqo qarigu looma ogola waayo qaybta dambe laa tastaqbilu qiblata walaa tastadbiruuha bay waafaqi koonfur iyo waqooyi ujeedsada wey iyagu tii nabigu ujeedsada yirina dadka marka laga soo xiray labadii uu xirayna horey uga xirnaayeen meel loo kaajiyo meel loo saxaro waa meesha la waayey si dawaahirta nasuusta laga leexdo xarajka iyo ciriirigaas oo kaleeta la galaa kadib wuxuu yidhi walaa bimaain biyo in lagu istijaystana lama lagu kaajana lagu xaajagutana lama ogola raakidin fadhiya biyo fadhiya inaad ku kaayada lama ogola oo biyihii najaaso aad nijaasaysa ama jeris iyo awsaaq aad u keento oo xadiidkii jaabir ba wuxuu ayaa muslim wariyey nahaa cani ilbawli fi lmaai araakidi alladii laa yajri biyaha fadhiyeen socon in lagu kaajo waa la diiday in lagu dul kaajo waa la diiday soo maaha su-aal baa ina weydiin marka haddaan koob kusoo kaajo oo ku shuban shaw ka war maqanyaheeqadaag weydiiy haddaan koob kusoo kaajo biyaha ku shuba ka war fuqaraa muslimiintu culimadu nawaadir bay leeyahay shuduudaadaho nawaadir ibni xasmi waxaa ka mid a wuxuu yihi sharcigu wuxuu diiday toos in loogu kaajo haddaad meeshaan ku kaado kusoo dareeraana dhib male haddaad koo ku kaadod ku shubtana dhib male nawaadirta fukahaadka ibni xasmiga kamid tahay raxima allahu tacaala saa darteed markii jumuud jumuud daahiriya marka laga hadlayo masaailka tusaalaha loo soo qaatay kamid tahay ko walaa mahab biriixin walaa mahabbin way walaa mahab biriixin meel ay ka soo dhacaysa dabaylna inaad loo jeesata lama ogola sababtoo ah nabigu calayh isalaatu wasalaam marna wuxuu amray atanazuhu min albawli waana inooiman doontaa kaadida duurduurkeeda in laiska ilaaliyo wuxuuna soo maray laba qabrio wuxuu yidhi inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weyn adkaa inay iska ilaaliyaan ma aha laakiin waa la cadaabayaa balaa inahu lakabiiru ilahi agtiisa waa ku weye midkood wuxuu yihi ama axaduhumaa fakaana yamshi binamiimati dadku isku dirdiri jiray jawaasiistana namiimaday wada galaan inta jawaasiis ka shaqayso dhan si ayaban u shaqeeya fbi u shaqeeya intelligence n s s tan u shaqeeya c i d baan u shaqeeya dhammaan annamaamu laa yadkhulu jannata namaamu wey jaajuus janno ma galeen waa diradiraa dadku muxuu kala qaabqaadaa suuma shaqo kala ma laha intaasuu ku noolyahay ka labaadna wa ama alaakharu fa kaana laa yastanzihu min albawli kaadi iskama ilaalin jirin kaadidoo la iska ilaalin saa darteed fa ina caamata alcadaabi alqabri minhu waxa ugu badana cadaabu lqabri laisu cadaabayo waa kaadi aan la iska ilaalinin oo jirkaaga gaartay wey haddii aaba dabayshii kala horjeedsato soo dabayshi lagugu soo gedila maaha saa darteed lama ogola aadaabadaabu qadaa ilxaaja waxaa ka mid a inaadan dabaysha kala qaabilin waxaa kaloo nabigeena ka soo aroortay annahu kaana yartaadu libowlihi fi lmakaani rahwi meel jilicsan buu la daydayn jiray kaayada si aan ugu soo duulduulin wa taxta musmirin geed miro leh oo miro dhaliyey isagana hoostiisa in lagu kaajo lama ogola oo markii ay xaajo gudanayso geed miro leh oo miro laga gurto oy dadku mirihiisa u baahan yihiin hakagas xaajo gudani laba labadaba way dhici saddex way dhici kow dadkii mirihii inay gurtaan kanay ka carari ama qarmuugiisay ka carari ama najaasadiisa uga carari manfacadoodii baad ka hor istaagtay ama mid labaad baa dhiciyo iyagoon arkeyninoo mirihii fiirinaya bay wixii dhex dabaaran way nijaasoobi ama mid saddexaad baa dhici oo mirihii ay tuurteen ay wax ku tuureen baa kaga dhici wixii oo ka nijaasoobi waxaasoo mashaqo ayaa keenay adigaa keenay waxay yidhaahdeen waxaa nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cumar laga wariyey ou leeyahi nahaa an yatakhala arajulu taxta shajaratin musmiratin geed miro leh in xaaje lagu hoosguto nabigu waa diiday lakiin xadiidkaa daciifayo saib ibnu furat nin la yidhaahdo baa ku jira furat ibni saaib oo matruuka laakiin qiyaaska asaxay hooska la harsado iyo meelaha biyaha lagu arooro iyo wadooyinka la maraa la diiday oo asaxday waa manfaco caama dadkii ugu jirta wax kastooy manfaco caama dadku ugu jirtana qiyaasan calayhi iyadana lama ogola geedi midahle baa ka mid a wasaqbin godna iyo wasarabin waa laba noocoo god ka mida godka dheer iyo sarabin meelaha jeexjeexaana ee daldillacsanna iyagana in lagu kaaja lama ogola maxaa loo diiday ama xayawaan khalqi ku nool baaibi ama adigaba cadowbaa intaad wax ku saykaadido buu kaaga soo boodi soo boodkaana waxay u deliishaday xadiid qataada uu ka warinaya cabdillaahi bni sarjis radia allahu canhu ardaah uu leeyahay nabigu wuxuu reebay an yubaala fi ljuxri god in lagu kaajo waa reebay waxaa la yihi maxaa loo diiday wuxuu yihi inahaa masaakin ljini jinka meelaha dego lafaha uu wax ku yii lakin xadkaa daciif weeyo inqiaac waa ku jiro qataada cabdillaahi bni sarjisaka waxba kama maqal laakiin haddii darar uu yahay mutawaqac inuu kaa soo gaaro de wixii darar iyo dhiba in laga fogaado meesha way habboon tahay godka laakiin culimmadu ay ka hadlaan waa god abiici oo iska qodan weeye godka adiguba xaajada aad u qodatee musqulaha ma aha oo barabari hadday gashana iyadad maxay ka doontay laguma talgelin wadilli meel hoosa iyo waariiqi meel jid a labadaa midnaba in lagu xaaja guta lama ogolo ariiqa dadku maro inaad la fadhiisato ood kaga kaadido ama kaga saxaroota lama ogola meelihii biyaha lagu aroorayeyna inaad la fadhiisatood ka qurmisa lama ogola hooskii la harsanaya geedaha hooskaee meelaha la harsada ku yaala meelaha wax laga cabiyo meelo jidoo dadku ay maraan ay ku nastaan iyo inaad geedkii kaga xaaja gudatood ka nijaasaysa lama ogola nabiguna ala sl xadiidka abi horeera muslim wariyey waa kii lahaa ittaqu laacinayni labada lacnada idiin soo jeeday iska ilaaliya qaaluu waman laacinaani yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maxay yihiin waxyaabaha wax lacnada kaa wuxuu hi aladii yatakhallaa fii ariiqi innaasi aw dillihim qofka ku xaaja guta wuri dadka jidkay marayeen ama geedahay harsanayeen dadku markaa ka waryaanaa gute lacnadii kugu dhacay way kugu dhici waad mudatay way xaqa mushtaraka ee sidoodaba sharcan dadka ka dhaxeeya qof inuu dadkii itilaafiyo xaqii ka baabi'iyo ama isaga uu la gaar noqdo xanifto ama uu fasaadiyo lama ogola waa xaq mushtaraga keligaa tasarufkiisa iyo fasaadintiisa midna xaq uma lihin iyadana laguma ogola kadib wuxuu yihi walyabcud ha fogaado dadka ha kala fogaado haddayna musqul meesha ka dhisan ahayn meel dadku arkayaan cawradiisa iyo qaawanaantiisa yaanu saxarada la fadhiisanin nabigana ala salaam wuxuu ahaan jiray idaa dahaba almadhaba abcada hadduu xaaja gudasho aado wuu fogaan jiray waana xadiidkii muqadata bni shucba radiallahu canhu ka sugnaaye abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibn maaja sunan arbaca iyo keyrkoodba ay warinayeen walaa yaxmilu yuunan qaadin dikra allahi ilaahay dikrigiisa wuxuu ku qoran yahay aw man arsala aw dikra man arsala ciddii uu soo diroo nabiga cala salaam magaciisa iyo waxyaaba muxtarama waxay ku qoran yihiinna yaanu musqusha la gelin xadiisu anas baa loo daliishadayo inuu nabigu musqusha marka uu gelayo khaatinta iyo faraatiga uu iska siibi jiray waayo muxamedun rasuulullaahi baa ku qoray saas darteed buu rasuulkii iyo magaciisii iyo allahba ay ku qoraayeen isaga bixin jiray xadiidkana culimmadu waxay u badan yihiin afarta sunankaa wariyeen inuunan asixin oo nin ruwaadiisa kamidoo hamaam bni yaxyaa la yidhaahdo wahmiye ismuudsiis ka dhacay uu yahay inagu khaatim uu qabay buu iska tuuro dahabhay mid fido u xirtay inuu xadiidku yahay qaarna waxay ku doodayaan ninkaa iqada wax lagu tawhiibiyo badan ma lehe meeshan waa dulmiye xadiidku waa asaxay waa baxdi dheero xadiidka uu ku difaacaya iska leh axmed maxamed shaakir fii sharxi tirmidi raximah allahu tacaala kadib wuxuu yihi haddaad halmaanta marka dikriga ilahi wuxuu ku qoraa baa isku halmaantay waman sahaa ninkii isku halmaamo damma calayhi wuxuu ku qabanayaa ku duubayaa bilyadi gacanta ama meel jeeb iyo waxbaad gelinaysaan markii aad isku yar halmaanto meel qarsoon geliyo yuusan daahir shaygii ahaanin haddaad isku halmaanto adigoo ku jira musqusha dhexdeeda baad kitaabkii qur-aankaa xasuusatay maxaad samayn jeeb iyo geliyo waxqariyo banaanka yuusan usoo bixin waayo bacdu shari ahwanu min bacdi irtikaab khafi dararayn wey hadda waad ku jirtaa ma kici kartid ma bixi kartid banaan ma bixi kartid seed yeeli inuu daahir noqdoo muuqdo oo musqusha ka dhex muuqda waxaa ka fiican meel yar qarsoon geli oo qarsoonida sharciga asal muctabara ma loo hayaa wixii inay xukunku mararka qaarkood kala bedelmaan waxay yidhahdeen haa asal muctabar aan u haynaa oo asalku muctabarkaa fuqahay noo sheega baab baan idin tusaynaa baabu taswiiri soo sharcigu ma xaaraantinimaynin haa maryaha sawiradale waa la diiday haa oo nabigu tii meel ku xirnayd wuxuu yihi tan iga qaada iga googooye haa laakiin barkime iga soo dhigu yihi hoos geliye ha la qariyo aminabi fuqahadu waxay yidhaahdeen joornaalladii waxyaabahan sawir kale malaa'igtu guriga soo geli mayso dadkiina darar ba haysta oo kutubtii iyo buugtii lagama maarmo kibaandhihii baa sawir ku yaalla oo lacagtii baa sawir ku taalla oo eydhigii o dhan baa sawir ku yaalla see la yeeli meel qarsoon geli saa darteed way sharkeedu uu yaraan bay yidhaahdeen taaba muto qarsoone sharkeed u yaraaday kana markii la qariyey bacdu ikhtilaafi alxukmi sawmaana arag bay yidhaahdeen bacdu shari halkaa halkaas wax saas oo kaleeto oo badan bay soo ururiyeen fuqahadu ragga culimmadu markay wax yidhaahdaan wax un bay meel ka dugsanayaane meel dariiq cidlo un waxba lahayn isma dhardhaaraan oo diyaanada iyo cilmiga ka reebaya wayastaciidu ilaahay buu magan galayaa oo adkaartii iyo ducadii buu akrinayaa sida xadiidka anas ee saxiixeynka allaahumma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'ifi baan kaa magan galayaa taasaad dhihi waxaa kaloo dhihi bismi illaahina waad ku dari oo waa kii nabigeenu ka sugnayd calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cali satru maa bayna acyuni اljinni wa cawraati bani aadama idaa dakala axadukum اlkhalaa an yaquula bismi illaahi musqusha markaad gasho cawradaada iyo dabadaada qaawan jinka waxaa ka qarin kara bismi illaahi inaad ahdo bisinka haddaad halmaanto ducadiina aadan halmaanto dabadaada shaydaanku waa ku ciyaaro wey dabadaada shaydaanka ku ciyaaro shaydaan inaad ka badbaaddo sharkiisii iyo dabadaada inuu ku ciyaaro iyo inuu ku daawado oo kugu riwaayadaysta ma doonaysaa bismi illaahi allaahumma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaaid hadha وبcagسi اmasjid masaajidka si ka duwanna faqadim اyumna mari hormar lugta midigta khuluujan soo bixitaanka wabilyusra beytka akhirkiisa tag bidixdana horma dkuli ku gal wuxuu leeyahay masaajidka waxaa sugan in markaad gelaysana midigta la hormariyo markaad soo baxaysana bidixda la hormariyo sida xaakim uu fii mustadrakihi ku wariyey wa min ariiqihi اbayhaqiyu fii sunanihi oo i صaxiixu calىa shari shaykayn dahabina ku waafaqay baa wuxuu leeyahay anas ibni malik min asunati idaa dakalta masjida waxaa sunaa masaajida hadaad gelayso an tabdaa birijlika اlyumna wa idaa kharajta an tabdaa birijlika اlyusra hadaad masaajid gelayso waxaa sunaa inaad midigtu horeysiiso hadaad soo baxaysana bixrisa waa masaajidka gelitaankiisuna waa min baabi tashriifi wey soo bixitaankiisana midigtaa dambayn oo sharafta ku dambayn musqushuna waa cagsulmasjide bidixda horreysii markaad gelayso markaad soo baxaysana midigta soo horreysii bidixda dambaysii qiyaasulcagsi wey marka qiyaasulcagsi waxaa weeye maadaama masaajidka iyo musqushu arafayn ay yihiin kana xabu lardi lilaahi ay tahay kana ina alxushusha muxtadaratun meesha shayaadiintu fadhida tahay tanna meeshan awliyada ilaahayo inamaa cimru masaajid allaahi ay tahay tanna midigta ha loo horreysiiyo tanna cagsigeed qiyaasul cagsigaasi asal sharcan ma leeyahay haa isagana waa leeyahay bay yihahdeen labada xukunkoodu labada kala duwan xukun kala duwan inay qaataan nabigaaba sheegay dheheen sal allahu alayh wasalam oo xaggee ku sheegay markuu yii wafii budci axadikum sadaqa ninku xaaskiisa hadduu u taga sadaqa wey an yأti axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu عalayhi ajru intaan shahwadaydu gutaan ajir samayn araytinaa wadacahaa fi xaraami akaana calayhi wisru hadduu xaaraan sameeyo dembi ma gaari laha markaasa ha fakadalika idaa wadacahaa fi xalaali yakunu lahu ajru xalaashii ajir bay leedahay sida xaaraantuba dembi leedahay xaaraan iyo xalaal tuna ajir tuna dembi soo lama dhihin musqul iyo masaajid tuna midig hormarin tuna midig dambaysiin dheh bay yihahdeen ayib halkaasay ka daliishadeen wasal weydii ilaahay makfiratan dembi dhaaf waxmadkuna mahdi markaad soo baxdo markaad soo baxda waxaa kaloo sugan nabigeena sal slam xadiidkii caaishaee sunanka qabadankood warinayeen inuu dhihi jiray ducada akhir markaad musqusha ka soo baxdo waxmadii sow ma aha xadiidkii anas buu tilmaamay oo aan asixin xadiidkii anaseen asixin wuxuu ahaa alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafani ilaahaygii dhibkani soo dhaafiyey ina caafiyey anoo nabad qabay soo dhaafiyey bidaadan tabardaradiisa haddii ay kugu istaagtana waa cadaab hadday kaa timaadana waa wasak markay kugu istaagtana de adduunka dhan baaba cadaabaho geeri wey marka laakiin waxmadiida ma asixin laakiin waa fii fadaa'il ilacmaalo xadiidka dacfigiisu aada shadiidu ma ahee nimayo hanagu adkaynina fii baabi fadaa'il acmaal baan ku jirnaa bay fuqahadeena shaaficiyadu yihahdeen raxmat ullahi calayhim jamiican wactamid ilyusra bidixda cusko beytkanaan ku darayna sooba dhammaade iska dhammee markaad suuriga fadhido wactamid ilyusra lugta dhinaca bidixdaa cusko isu badi lug dhinaca midigta midig bidixdaa si sinaana ha uu fadhiisanine bidixda u yarbado waa xadiid aad daciif u ah oo bayhaqi fii sunanihi uu ku wariyey weeye xaafid ibn xajarna fii buluuq ilmaraa buu ku sheegay oo ku tadciifiyey xadiidkaasa wuxuu leeyahay tilmaamayaa in bidixda si ay kugu fududaato xaaja gudashadu fuqahadeeda qaar bay ku dareen masaladana baaritaanka idinkaan idiin dira dhakhaatiirta soo weydiiye waxay yidhaahdeen baybabkan ay xaajada xaaja qadaaulxaaja soo marto baa dhinaca biixidaa mara saas darteed markaa dhinaca biixidaa si tartiibay u soo mari laakiin haddaad fadhiiso dhinaca bidigtiihiyo wixii waxoogay waxaa ka lumi sidii dhinacii loo qalloociye la raba inay yeelanaynin wax saasay yidhahdeen laakiin idinkaa idiin direen ba dhakhaatiirta inoo soo weydiy tii hore ayaa noo soo weydiiyey tii weysee biyaha kaayada gabdhaha iyo wiilasha ayib wa sawbaka maradaadana axsiraa fay buu yii shay-an fa shay-an inyar inyar markaad fadhiisanaysana marada hal mar adoo taagan hawada haydanine inyar inyar isaga qaad buu markaad sii dhawaata dhulkaba tartiib kor u soo qaad arrintaana waxaa loo daliishaday xadiid xasan ah oo cabdillaahi bni cumar laga wariyey radi allahu canhu wa ardaahu uu leeyahay xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi baa warinaya waxa uu leeyahay kaana sala allahu calayhi wasalam idaa araada xaajatan laa yarfacu hawbahu xataa yadnuwa min alardi nabigu hadduu xaajo gudanayo bannaan baa nuu gudanaye marada kor uma qaadi jirin iskama faydi jirin ilaa dhulka u dhowaado nin banaan xaajo ku gudanaya isagoo taagan hadduu haytaa soo banaanka afog laga soo arka maaha marka isqari buu ku leeyahay saakitan adoo aamusan buu leeyahay xaajada intaad gudanayso iyadana waxaa sugan xadiidka abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu ardaahu uu lahaa nabigu alay slam wuxuu yihi abu daawuud ilmaaji axmed baa wariyey laa yakruju rajulaani yadribaani alghaa'ita laba nin yaanay qof yaanay bixin iyagoo xaajo gudanaya kaashifayni cawratahumaa cawradoodiina faydoy bannaan tahay yataxadataani oo sheekaysanaya haye hebelow halkaas hadda labada musqule isku xil intee la galo baa laga sheekaysan ama isagoo musqusha dul fadhigo telefoonka qaban haye haye taa ka waran yaynan samayn buu leeya xadiidkaasi fa ina allaha yamqutu daalika ilaahay baa u carooda arrintaasi xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo sugan oo sanadkiisu asaxay mukharijiintu waxay u badnaayeen inay daciifiyaan intii hore laakiin ragga badankood way ka noqdeen sida sheekh naasir oo kaleet iyo fii aakhiri silsila buu kaga noqdo asaaniid badan baan helo oo cusub buu yidhi oo xadiidku ku asaxayo tadciifintii irwaha iyo kutubta kale silsila daciifiya waa ka noqday hal ogaado ayuu halkaa ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala mustatiran adoo isqarinaya jaabir baa waxaa ka sugan inuu yihi sida ibnu maaja iyo abu daawuud iyo warinayaan nabigu sal lla ly slam waxaan jiray kaana laa ya'ti lburaaza saxra ma aadi jirin xataa yagiiba falaa yuraa ilaa uu dadka ka qarsoomoon la arag saasuu aad jiray hadday meel dad joogaan nabigu wuxuu isku qariyay wuxuu ugu jeclaan jiray meel geedihi iyo meel godaho uu galo sala allahu calayh waalihi wasalam inaas sar laga raba lakiin banaanka dadka horisa la wada farfadhiiso arrin ceeb wey wa min baqaaya albawli yastabri wayastabri wuxuu iska hubsanayaa min baqaaya albawli kaadida haraageeda dambe waana xadiidkii daaraqutni iyo keyrkii wariyana anas iyan soo marnaye tanazahuu min albawli faina caamata cadaaba alqabri minhu waa inaad iska ilaalisaayodan degdegin waswaasna aadan isku ridino adigu salasulboorna aadan isu keenin laakiin aad iska hubsato taasna nabiga ka sugantahay sal ly slam walaa yastanjiyaanu ku isjeesani bilmaai biyo calaa maa nazala wixii ka soo degay korkiisa ha ku isjeesani biyaha meesha aad xaajada ku gudatay kaadii saxradii dusheeda adoo jooga waraaqiya dhagax waa ku istijbaalku dhib male laakiin ha ku dul isjeesani sababtoo biyihii duulduulee daatay ee saxrada ku daataa korku kusoo noqon kara ama biyihii kaadida ku duuldaatay wuxuu ku leeyahay ka yar durg oo meeshii ka yar ruqaanso haddaad biyihii iskaga dhaqayso laakiin meeshii saxaraan dhigay sidii anag u fadhiyo saxrada hoostaydii taallaan biyo ku dul dhaqay ama way dareeriyo lugahay kaa gaari ama kugu soo duulduuli oo gacantaad ku dhaqaysay iyo korkay kaasoo gaari saas darteed waxaa wanaagsan liziyaadati tanazuhi waاnadaafati halkii maa nazala ay maa nazala min ashasi wey adiga wixii kaa soo degay kaa yimid korkiisa biyaha ku dulisjeesaan laa maa lahu buni wixii loo dhisay laakiin ku dulisjeesigu dhib ma laha haddaad musquul fadhido oo meeshii loo dhisay iyo godkeedii ay tahay biyihii inaad kaga dabageysa dhib ma laha waxaan laga cabsanaya meel banaana intaad la fadhiisato oo dhigto ku dul dhaqdo waxaa wey nijaasiy wasaq badan bay keeni iska ilaalibu ku leh bijaamidin tahara laa qasadi wadixtiraamin katamar beytkan waxaawey tacqiid baa ku jira intaa dambe wuxuu la socdaa intani wax meel fogaad kaga timid bay la socotaa markuu ku yihi walow biaطraafin alaaatin xasal bikuli masxatin lisaairi lcamal lisaa'iri lmaxal halkaasuu daba socdaa wixii istijmaarka lagu sameynayey dhagixii waxyaabaha dhagaxa lamidka ee waraqda iyo qorigu uu rabaa inuu kuu sheego marka waxay ku habbooneed halkaa inuu geliyo walidaalika markii hal icraabo la yihaahdo ereygan bijaamidin waxay ku tacalluqaysaa ereygan bikulli masxatin oo bijaamidin wax qallalan oo ahara daahirinaya meeshii oo laa qasabin qasabkan quwaaxa qasabka aan ahayn wadixtiraamin wax muxtaraman ay ka tabaray sida midhaho oo kaleeta ah wuxuu ku leeyahay waxaa lagu masixi karaa xasana bikulli masxatin bijaamidin shay qalalan wax qoyan istijmaar ma galo oo waxa ku yidhi meeshunbuu sii wasakayn maaha waxma tara kow kaasoo tahara daahirinayo wixii qaadaya wax sibsiba isaguba oo quruurad iyo laf sibsibihii iyo waxyaabahan ama tayliskan marmarka aan nidhaahnee mutuneelada oo kaleeta iyaguba sibsibkii iyo laguma samayn karo wixii wax daahirinayo oo qaalica oo qaadaya waa inuu yahay wax meesha uu kusii malaasayo kusii dhajinayahay lama rabaan leeyahay ahara oo daahir yeelay laa qasabin wadi ixtiraamin ka tamar cunto iyo shay muxtaramahoo dhani lama ogola waxaa soo aroortay nabig ala slaam xaarka xoolaha iyo waxyaabaha najaasaadkihi iyo lafaha iyo inuu diiday oo uu ku celiyey lafaha fainaha zaadu ikhwaanikum min aljinni xadiidkii ibni mascuud ee muslim warinayey laylatljinni nabigu markuu la kulmay ahayd zaadu ikhwaanikum min aljinni way waxaa muxtaramka ah ama bidaatihi muxtaram u ah ama cuntada iyo manaaficda leh in lagu istijaysta isna lama ogola laakiin waraqda iyo geedka iyo wixii maqaamkooda geli karoo dhan booskii way geli karaan halkaasaan ku daynayna haddana wallahu aclam